halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventis world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegeystayaasheena sharafta lahow kusoo dhowaada barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska oo inoo soo jeedinaya muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imaanaya kitaabka nolosha oo inoo soo jeedinayo ismaaciil anigoo ah faarax idin leeyahay dhegeys wacan sidii caadadaynoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey casriga ah iyo qaar kale oo qaaraamiya oo markaasi xusuuska ugu reebaya dhegeystayaasheena sharafta loo waxaynu idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaasi haddii aad wax su-aala ama fikrad u qabtaan inoogu soo qortaan waraaqo ciwaankanaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa bal intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha leh waxaad kusoo dhowaataan heestan barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiise badan oo ala ku saabsan arrimaha qoyska waxaanan fiilaya inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaa inoo soo jeedinaya muuse waxaanu ka hadlayaa jacaylka beenta bal inta ka horeysana aynu dhegeysanno heystan soo socota
dadku miyay qaataan wakhti ay ku fikiraan in xidhiirka ay la leeyihiin qofka kale uu yahay mid ku dhisan jacayl run ah ama mid afka oo qura ah xidhiirkii ku dhisnaa afka keliya marka uu dhammaado sida caadaduna tahay uu dhammaanayo markaasay dadku dib u eegaan oo isku yidhaahdaan runtii wax inaga dhexeeyey qofkaasi maba jirin wakhtiga ayuunbaan iskaga dhammaynayay hase yeeshee dareenka ayaa waxaa loo dhimay wadna xanuun iyo madax xanuun ayaa qofkii ku dhacay noloshiisii qiimaha lahaydna waa lagu ciyaaray hoos waxaa ku qoran liis tusaalooyin ah oo kugu caawin kara bal inaad eegtid in xiriirka aad la leedahay qofka aad guursan rabtid uu yahay mid dhab ah iyo in kale jacaylka si tartiiba ayuu u koraa laakiin kan beenta ah si deg deg ah ayuu u koraa jacaylka wuu koraa koritaankana wakhti ayuu qaataa jacaylka beenta ah waxa aad ku garataa isla markiiba ayuu ku haleelayaa dhowr jeer oo aad qofka kulanteen kuma baran kartid waxaa laga yaabaa in qofka marka ugu horreysay uu si fiican u dhaqmayey aalaana dadka sidaa ayay sameeyaan marka ay qof cusub la kulmaan qofka wuxuu iska yeelayaa mid wanaagsan oo dabeecad fiican leh marka hore oo hadday wax cara ah ku dhalato wuu qarinayaa sababtan awgeed waxa ay qaadanaysaa bilooyin ama xitaa sanooyin si aad qofka si wanaagsan u baratid sababtan awgeedna weeye sababta ay dad badan ugu calaacalayaan inay guursadeen qof aanay aqoon dadka qaar waxay qariyaan dabeecaddooda guurka ka hor laakiin hadhow ayay la imaanayaan waxa ay yihiin haddeer waad fahmi kartaa sababta aanay dadka u aqbalin jacaylka ku dhisan is-aragga hore waad rabi kartaa qofka marka ugu horraysa laakiin ma jeclaan kartid ha ka yaabin taas waxaan uga dalleeyahay laakiin ma jeclaan kartid haba ka yaabin waxaa laga yaabaa in marka ugu horraysa ee aad qofka la kulantidba uu kuu soo jiito waxa aad dareemaysaa unugyada jirkaada oo shaqaynaya waad doonaysaa waxa aad arkaysid qaabka jirka ficilka iyo qofka sida uu dareenkaaga kaga jawaabayo waxaa laga yaabaa inaad jeclaatid wax waliba oo qofkaasi ku saabsan laakiin waxyaalo badan ayaa kuu dhiman intii aadan qofkaasi jeclaan mar labaad sida uu jacaylku tartiib ugu bilowdo deetana u koro isla sidaasoo kale ayuu tartiib ugu idlaadaa ama u dhammaadaa laakiin jacaylka beenta ah dhammaashadiisu waa deg deg tan iyada ah ma tijaabin kartid ilaa xiriirku dhammaado iyadaoo arrintan la tixraacay ayaa qofka waxa uu isweydiin karaa labadan su'aalood marka aad jacaylka samaynaysaan ilaa wakhti intee ah ayuu qaataa haddana wakhti intee la-eg ayuu kaaga baxaa sida jacaylka dhabta ah uu u qaato wakhti si uu u koro isla sidaasoo kale ayuu wakhtiga u qaadanayaa in dareenkiinnu dhammaado hab kale oo uu ku dhici karo ma jirto haddaad labadiinna isla korteen oo aad isla qaybsateen waayo aragnimo waxaa laga yaabaa in xiriirkiinnu dhammaan ilaa wakhti dheer jacaylka beenbeenta siduu ku bilowdo ayuunbuu ku dhammaadaa taasoo ahayd deg deg ta saddexaad islamarkaasi uu jacaylku ku salaysan yahay hal qof oo qura ah taas waxaan ugadan leeyahay ku kooban yahay hal qof oo qura ah kan beenbeenta waxaa laga yaabaa inuu ku lug leeyahay kuwo badan isla wakhtiga dadka jacayl beenbeenaadka qaba waxaa laga yaabaa inuu jacayl yahay labo ama in ka badan isla wakhtiga waxaa laga yaabaa in kuwan uu jecel yahay ay kala yihiin dabeecado kala duwan ama ay kala leeyihiin dabeecado kala duwan bal eeg tusaalahan waxaa laga yaabaa in inan yar ay tidhaahdo waxa aan jeclahay laba wiil oo ma garanayo si aan ku kala doorto mid waa nin weyn aad u adag oo mas-uuliyad qaadi kara ka kalena waa mid aan mas-uuliyad qaadi karin raaxo jecel oo xoolihiisa ku ciyaara waxaa dhici karta in inantan yar aanay jeclayn labadooda midna jacaylka dhabta ah waxa uu ku salaysan yahay hal qof kaasoo xambaarsan dooqii aad ku dooratay oo muhiimadda siiyey jacaylku waxa uu abuuraa dabeecadda wanaagsan laakiin kan beenbeenta ku dhisan waxa uu keenaa baaba jacaylku waa inuu kaa soo saaraa qof wanaagsan waxa uu ku siinayaa awood cusub ahmiyad iyo xoogga nolosha midda afaraad jacaylku waxa uu abuuraa xirfad iyo xiisad ku salaysan ka korid xagga dhaqaalaha
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijkaasi ama aad doonaysaan in wax lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan inoo soo qoray nala socodsiya ciwaankaanaga waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad kusoo dhawaataan heestan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan casharkii inooga imaanaya buugga nolosha inuu soo jeedin ismaaciil waxaanuu ka hadlayaa ninkii carabka la-aa oo la bogsiiyey inta ka horeysan aynu dhegaysanno qhasiidadan
dhegeystayaal waxaan sii wadaynaa maanta mucjisooyinkii layaabka lahaa ee ciise iyo boogsintii uu boogsinayey maanta waxaanu arkaynaa wax ku saabsan nin carabla oo jinni qabay oo ciise uu boogsiyo jinnigii ka saaray waxaanu na hogaaminaya aadaha soddon iyo laba ee cutubka sagaalaad ilaa soddon iyo shan bal aan akhrino waxaana qoraan sidaatan kolkay baxeen bal eeg waxaa loo keenay nin carab la-ah oo jinni qaba oo goortay jinnigii la saaray ninkii carabka la-ah waa hadlay dadkii badnaa waa yaabeen oo waxay yidhaahdeen sida oo kale israa'iil weligeed laguma arag laakiin farisiinta waxay yidhaahdeen wuxuu jinniyada ku saarayaa madaxa jinniyada ciise wuxuu ku wareegay magaalooyinka iyo tuulooyinka oo dhan oo sinagogyada ayuu wax ku baray oo injiilka boqortooyada uu ku wacdiyey oo bugto walba iyo cudur walba ayuu bogsinayey walaalayaal waxaanu aragnay in kolkuu meelaha u socday ciise bal eeg waxay u keeneen nin carab la-ah oo jinniyoolo ahaa oo goortay jinnigii uu ciise ka saaray ninka carabka lahaa wuu hadlay oo dadkii badnaa way yaabeen oo waxay yidhaahdeen weligeed maaragtaa siday meesha u joogeen ma ay arkin wax noocan ah iyo mucjiso intaas dhan waayo ninkan ma ahayn macallimiidda iyo nebiyadda oo ay la jireen wuu ka weynaa waayo sidaan horey usoo aragnay hataa waxbarkiisa dad badan waxay u arkeen inuu ahaa waxbar xagga sare ka yimid iyo xigmad weyn lagu barayay maxaa yeele waxay ahayd siduu wax u barayay siduu u qudbaynayey iyo siduu ficiladiis ay ahaayeen waxay ahaayeen wax aan kala duwneen oo wuxuuna ku hadlayay amar xag sare ka yimid waayo kuma hadlaynin amar xaggiis ka yimid waxaa kaloo arkaynaa kuw kale inay yidhaahdeen laakiin oo farisiinta inay yidhaahdeen wuxuu jinniyada ku saaraa madaxda jinniyada madaxdana jinniyada waxaanu aragnaa inay yihiin mid aan horey usii arki doono oo la yidhahdo belzabul waayo waxay u arki jireen inuu yahay midka jinniyada ugu sarreeyo ciisena hadduuba bacdi u suubinayo wax la yaab leh oo weligood ay arkin waxay u arkeen jinniyadii ay arki jireen ma ahane jinni kale oo ayay ka sii ween ay yimid walaalayaal wax kasoo dhaco aanan u fikirin inay jinniyool ay yihiin laakiin waxaanu arkaynaa inay tahay mucjisada ilaah waayo ilaah wax kasta wuu aawidaa waayo jinni suu jinni kale u saarayaa haddii uu jinni jinni saarayo bal ma dhihi karnaa inay midnimo qabaan jinniyoolka mise jinnigu inuu midnimo qabo waayo waa maya laakiin kan jinnigii saaraa wuu inuu ahaadaa mid uu ilaah ugu soo talagalay inuu jinniyada saaro kaasoo ah ciise masiix oo badbaadiyeenna ah oo maanta wax kasta oo na reebayo oo naga tusinaya maaragtaa inuu ilaah badbaadinoo ahayn uu naga saari karaa waayo kaas waxaa waaye ruux wasaq ah haddii aan ka fikirayno ama aan arkayno in dembidaan noola cafin karin oona iskaga dhex dhaqanayno walaalayaal kaas waxaa waaye ruux wasaq ah waayo ma aha ruux xagga ilaah ka yimid ruuxu xagga ilaah ka yimid waxaa waaye nimco miiran iyo badbaado weyn waayo wuxuu samayn karin ma jirto waa taas oy ka yaabeen nimankani ooy u arkeen weligeed inay wax noocaas ay ka dhaceen waddanka ama meesha israa'iil laakiin maadaama ay arkiin waxay u qaateen inuu yahay jinnig jinnigeeda ugu weyn laakiin kama ay fikirin awoodda uu leeyahay ilaah inuu wax kasta uu asaga uumay jinniga naftiisa la uumay laakiin uu ahay nin caasiyoobay oo ka soo tegey xagga kore laga soo dejiyey oo u imaaday inuu adduunku baabi'iyo oo jinnina jinni ma saari karo walaalayaal oo ciise masiix keliya ayaa jinni saari kara waayo waxaanu aragnay siduu jinniga u jarribay ciise masiix markuu uu joogay uu ka soo baxay jarribadii inuu maaragta uu ku guulaystay oo amaroo dhan asaga la siiyey inuu wax kasto adduunka iyo cirka u dhexeeyo u xukumo maanta annagana waxaan ku jirnaa waxyaalahaas uu ciise xukumaya jinniga naftiisa wuxuu joogaa cagahayna hoostooda oo ciise wuxuu yahay kan weligiis jira oo weligiisna badbaadinayo hal mid haddii aragno aayadda soddon iyo shanaad waxay leedahay wuxuu ku eriyaa magaalooyinka iyo tuulooyinka oo sinagogyada uu baraya waxaalihii nebiyada ay sii sheegeen wuxuu kaloo usii buuxinayay ina uu maaragtay uu iska baraynin laakiin uunu tusinayo wixii sharciga ku saabsan si ay ula socdaan waayo hore waxaan usoo idhaanani intaasoo dhan nabadgelyo
dhegeystayaasheena qiimaha qadarinta mudan oo maanta waxaa intaa inoogu eg barnaamijyadeenu hawada idiisoo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegeystayaal haddii aad inoo haystaan wax tolaa ama tusaale ee ku saabsan barnaamijyadan halkan kasoo baahino fadlan inoo soo qoro inala socodsiiya ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dubirday dalmar waxaan idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaa inoo hayay misisniye mongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno sidaa ay nabadgelyo